qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa khardibay
bismillahi raxmaan raxiim ee kulan wacana wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka xubinta warsan haadiya cadaado dalkii
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka madaxweynaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa madaxweynaha gartay ayaa lagu beddelayaa ma ogi aryaa tanoo kale ah
waabanimo axada isniin ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan haddii allah ugu dalale waxaa qayb ka noqon doona qaar ka tirsan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mooshin ayay ka gudbeen xilka qaadis ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkan xog ku saabsan ayaan gorow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale gorow aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxaa ka jira in dowlada shisheeye ay gadaal ay ka riixayaan mooshinka dhowaan waa maanta ay ka gudbiyaan qaar ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xilka qaadis madaxweynaha xog ku saabsan ayaan hayaa barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona hay-adda nabadsuudiya sirdoonka qaranka soomaalida ayaa war ka soo saartay howlgal laga fuliyo duleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe khasaare kala duwan ayaa ka dhashay howlgalkaasi xog ayaanu idinkaga haynaa barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona khilaaf cusub ayaa soo kala dhex galaya guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo ku-xigeenkiisa oo kaasoo waa salka ku haya awoodda maamul ee gobolka barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dherada ayaa ka soo baxaysa dalal siyaaka aduul maanta uga dhacay magaalada muqdisho barnaamijkan xog ku saabsan ayaan kugu hayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maanta wuxuu dhagax dhigay madaxafka qaranka mas-uuliyiin aada fara badan ayaa ka qayb gashay barnaamijkan ayaan xog ku saabsan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidamada xooga ma- waa xoogga dalka soomaaliya maanta wax amar ay ku bixiya in la toogto shabaabka lagu qabto howlgallada ay sameeyaan ciidamada xoogga dalka barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbin doonaa xeelyaha guud ee qaranka soomaaliya maanta wuxuu magaalada muqdisho uga qayb galay musuq maasuqa munaasabadda caalamiga loo sameeya wuxuuna sheegay in caqabad ay kala kulmaan madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya caqabadda uu sheegay ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjirno waxuu ka guddoomay danjiirka cusub waa safiirka cusub ee soomaaliya usoo magacowday eh, norway ayaad barnaamijkan goorow idinku dhegaysan doontaan qodobadaas wixii soo kordha xubintii kalamaan qaybaha dambe ee caawa barnaamijkan ah waxaa ku dhegaysan doontaan
ಹಗಲ್ಕು ಹಯ್ಯಾರಾದೆ ಹಗಲ್ಕು ಹದಮ್ಮಾದೆ ಹೊದಿಯ ಬರುವ ಕದ ಗೂರ್ ಹಗಾದೆ ವಹಸು ಹನ್ನಿಯಾಯ್ತನ ವನೆಲಿ ಸರೈನ
qodobadaas wixii soo kordha ayaa barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin dabintii tiyaarada waana xasan axmed maxamed farsamada waa saaxiibkay cumar axmed ibraahim cumar saxiifa waa mar kale iyo xulashada waraysyada
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeegga ila wadaag oo ay hormuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo oggolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandhi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiidhaan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xidhiira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
waayahay habeen wanaagsan inaan hawda ka leenahay raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan kadib kulan maanta albaabada u xirnaayeen oo ay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ay ku yeesheen guddoomiyaha golaha shacabka iyo tiro xildhibaan ah oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa guddoomiyaha loo gudbiyey mooshin ka dhanaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo warqad uu ku siixan yahay xogayaha guud ee golaha shacabka cabdikariim buux ayaa ku qorneed in guddoomiyaha golaha shacabka uu qabtay mooshinkaas ha yeeshee aan si rasmi ah loo soo bandhigeen tirada xildhibaanada mooshanka ka gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mooshanka xilqaaysta madaxweynaha ayaa waxaa gudbisay sagaashan iyo laba xildhibaan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada maanta mooshin ka gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo caawa si jaran ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadleen mooshinka ay ka gudbiyeen xildhibaanada ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya mooshinkana ka gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya
maanta oo taariikhdu ay tahay sagaalka bisha labay tobnaad disembar laba kun siddeed iyo toban waxaan rabnaa inaan idiin caddayno oo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagno meel kastoo joogaan inaan muxuu ahaa u gudbinnay soo jeedintii ee xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u gudbinnay annaga oo muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uuna ogol yahay tusaalaynayna guddoonka golaha shacabka ayaan u gudbinnay soo jeedintaas wuuna naga aqbalay waana la qabtay isla maanta arrintaasi sababteedii waxay tahay iyada oo madaxweynaha annagoo aada ugu xun ku xadgudbay qodobada dastuurka in badan oo ka mid ah oo kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo taas oo muxuu ahaa ku macnaysan xadgudub dastuuri ah iyada oo sidoo kale ay jirto xadgudub awoodeed ama ku takrifal awoodeed iyada ay iyada oo ay jirto xadgudub ka gaabin ah ama ka tegis ah waajibaad laga rabay muddadii dheereed ee madaxweynaha xilka lagu aaminay uu dalka u hayay waxaan muxuu ahaa lagama maarmaan u aragnay annaga oo gudanayna waajibaadkeena dastuuriga ah iyo kalsoonnidii shacbiga soomaaliyeed nagu doortay madaxweynihii aan iyaga magacooda ku dooranay haddii uu galay uu ku fashilmay uu gudan waayey waajibaadkii dastuuriga ahaa ee laga rabay waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadanno tallaabada shacabka uu naga doonayo oo dastuurka na faray sidaas daraaddeed iyada oo faahfaahinta iyo dukumentiga eedaha iyo tallaabooyinka sida loo qaadayo golaha baarlamaanka hortiisa laga laga soo jeedin doono aanna filayo inaad haysataan laydin qiimiyey dukumentiga oo qoraal ah oo hordhac ah waxaan idin caddaynaynaa inaan tallaabadaas saas u qaadannay
waa laga hadlay hindisa hindisahan soo jeedinta ah iyo gudbintiisii iyo qabashadiisii waxaan rabaa inaan sheego horta annagu waxaanu nahay guddi ay soo direen maaragtay xildhibaanada hindisahan ku saxiixan hindisahani wuxuu marayaa brocesskii caadiga ahaa ee loogu talagalay maadaama aanu gudbinayna waxaanu ka sugaynaa in maaragtay guddoonku usoo usoo gudbiyo golaha hindisahani wuxuu xambaarsan yahay qodobo u qalma in madaxweynaha xilka looga qaado oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran oo ay ka mid yihiin qodobo dastuurka ku yaalla oo uu si cad ugu tuntay iyadoo la og yahay in waajibaadka madaxweynaha uu ka mid yahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ee lagu heshiiyey waxaa ka mid ah qalalaase iyo burburin habkii iyo nidaamkii uu madaxweynuhu xilka ku qabtay oo ahaa federaalka waxaa ka mid ah heshiisyo qarsoodi ah oo mugdi ku jiro kuwaas oon la garanayn dalka waxay dhaxalsiin doonaan wixii faahfaahina iyo qodobadaasi iyo siday dastuurka u waafaqsan yihiin iyo xeer walba meesha uu cuskan yahayna waxay ku faahfaahsan tahay soo jeedinta hindisaha iyadoo oo qodobaysan laakiin waxaanu keliya rabnaa inaanu sheegno in si waafaqsan oo sharcigu noo ogol yahay aanu usoo diyaarinay oo usoo gudbinnay waxaa nala quman madaxweynuhu markii la dooranayey si kaliya laaba bay shacabka soomaaliyeed uga codeeyeen usoo dhoweeyeen u marxabeeyeen waxaana muuqataa ididiiladii iyo rajadii shacabku ay qabeen inay ku hugoobeen sidaa daraaddeed loomaba baahneen inaan anagu nidhaahno iska tag laakiin isagu in isgartay ahayd hase yeeshee waxaanu rabnaa inaanu u sheegno inuusan madaxweynuhu ummadda sii lugoyn laba sano waa elef inuu maaragtay u naxariisto ummaddii soomaaliyeed ee maaragtay xilkan u igmatay oo maanta uusan maaragtay dhib intaa ka weyn u geysan sidaasaanu rabnaa inuu maaragtay soo jeedino sharciga iyo korjoogtaynta sharciga waxaan soo gudbinay oon golaha guddoonka golaha shacabka u gudbinay soo joodin ama hindise xilka qaadis madaxweyne annagoo ka mid ah shacabka soom shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annagoo ka mid ah xildhibaanadii shalay madaxweynahan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta xilka haya ee eedaysan garab istaagay qaaran qaran ku bixiyey codkooda siiyey si ay u rumeeyaan una xaqiijiyaan rabitaanka shacabka waxaan maanta xaqii xaqiijinaynaa oon caddaynaynaa markhaatina ka yihiin shacabkii aan matalayna codkoodana ku siinay una garab istaagnay si aan u beenino rabitaan dal shisheeye iyo wax meelale kale laga soo maleegay oo ahaa reer hebel madaxweynahanka kama noqon karaan annagoon deegaan iyo reerba la ahayn saan rabitaanka shacabka aan u xaqiijino ayaan codkiisa codkanaga siinay weliba aan qaaran qaran ugu deeqnay maanta kaljacayl iyo maxaan ku dhahdaa saaxiib uu ahaa iyo shalaan doortay uma garab taagnaan karno hadduu si cad qodobada dalka iyo sharciga dalka u yaalla uu ku bareero ama ku tuntay uma garab istaagi karno waa inaan ka qabannaa uguna qabannaa dariiqii sharciga uu noo siiyey kadib markii talooyin wax ku ool ah oo qodobada iyo wax lagu tumayo shuruucda lagu tumayo aan arag u jeedinay laga dhaga furaystay uu xaq noo siiya sharciga inaan soo gudbino kana qabanno dalka sidaan la wada soconnoba yacni qodobo badan oo dastuuri ah iyo xeerar kale dalka u degsan ayuu si bareer madaxweyne ugu xadgudbay oo ay muhiim ugu tahay sharciyada iyo heshiisyada maanta la galayo oo haba yaraatee waxay yihiin iyo cidda lala galay iyo halkay u socdaan iyo ujeedka laga leeyahay iyo dadka ka dambeey aan la garanayn ilaa haddana wax loola soo bandhigay golaha shacabka wakiil ugu ah ilaalinta dalka iyo danaha qaranka shacab golaha shacabka oo weli waxba lala lala wadaag lala loo soo gudbin waxaa weeyaan oo kale oo dee maalin habeen iyo maalin socda qodobo si cad loogu tumanayo oo wax ku takrifal awoodeen dalkan meeshuu ka yimaado ognahay wuxuu maraya xaalad isku kabkab oo federaalkan si lagu soo dhisay iyo maanta qarannimada iyo dowladnimada aan haysan oo qiimaha leh halka lala soo maray iyo jaraajarooyinka ay soo martay iyadoo cid kastoo soomaaliya waxgarad ah dan iyo diin meeshay ku nooshahaba ay og tahay iyo juhdiga lagu bixiyey in maanta si fudud oo sahal ah lagu kala diro raalli kama noqon karno ugumana aamusi karno shalay waa doorateen waa saaxiibkiin ugu aamusi karno sidaa la ajligeed waxaan halkaan ku caddaynaynaa annagoo wakiilkaa sida loo sheegayba xildhibaanada golaha shacabka ee soo jeedintan soo gudbiyey inaan soo jeedin hindise xilka qaadis madaxweyne maanta aan u gudbinay guddoonka golaha shacabka lagana aqbalay insha allahu tacaala wixii faahfaahinaya qodobada oo faahfaahsan mid walbana daliisheeda uu wato waxaan ka hor aqrin doonaa kana soo joodin doonaa yacni fadhiga golaha shacabka aad iyo aad u mahadsantihiin wixii kaloo faahfaahin waxaan u gudbinayaa u dhexeeyaa saaxiibada kale asalaamu calaykum laakiin anigu qaar ka mida baan rabaa inaan si gaara isugu taago ta ugu horreysa waxa weeye walaalayaal dalkeennu maanta wuxuu ku jiraa halis aanan weli hore usoo waajihin soomaaliya shan iyo siddeetan sannadood buu gumaystayna haystay shan iyo siddeetankaa sannadood toban sano oo is- xidhiira weli ma dhicin in soomaalida dalka degani ay eh, iska caabin la-aan ay ku joogaan dalka Eh, waxayna soo inala soo dirsay xaalado badan oo adag oo aynu uga soo baxnay eh, isku tashi iyo inaynu wax kaloo kale waynu ka tanaasuli karnaa aynu diidno inaynu madax banaanideena ka tanaasulno marka markii aanu aragnay in madaxweynaha madax banaanida dalku aanay macno badan u lahayn eh, waxaana la gudboonaatay inaanu xilqaadistiisa soo jeedino Eh, waxaa loo socdaa waxa weeye jiritaankeenna weeye waxaa loo socdaa waxa weeye in la ilaaliyo oo la sugo madax banaanideenna diineed madax banaanideena dhaqan madax banaanideena ummadeed madax banaanideenna eh, si kasta oo eh, qof bini aadan u noolaan karaa mid siyaasadaa noqoto mid dhaqaalaa noqoto mid bulshaa noqoto Eh, waxaanu aragnaa walaalayaal in khatar weyn ay ka soo socoto eh, madaxweyne qaran oo si dhib yar heshiisyo aanu garanaynin waxa ay dalka eh, dhaxalsiin karaan eh, u soo gala midda labaad ee ugu weyne aanu qabno in madaxweynaha eh, talada looga qaado oo impeachment lagu sameeyo xilka qaadistiisa aan usoo jeedinay waxa weeye madax banaanaan laayihiin shaqadoodii amni ee ay ahayd inay ka shaqeeyaan oo ay ku mashquulsan yihiin waxyaalo lagu caburinayo eh, dadka shacabka ciidamadu raalli kama aha laakiin marka madaxweynahoodii u horseedayo eh, in ay dadka eh, shacabka ah ay dhibaateeyaan oo loo isticmaalo instrumentskii iyo eh, aalaadkii dawliga ahaa loo isticmaalo in lagu dhibaateeyo shacabka iyo siyaasiyiinta ka shaqeynaya danta qaranka Eh, waxaa noola ekaatay inaan arrintaa loo dulqaadan karin oo ay tahay in mooshin laga keeno oo eh, madaxweynaha laga keeno xilka qaadis waxaa ka mid a walaalayaal siyaabaha loo magacaabo hay-adihii ay ahayd inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda oo ay ka mid tahay maxkamadda sare waxaynu la wada soconnaa in maxkamadda sare eh, guddoomiyihii maxkamadda sare si sharci darro ah looga qaaday eh, xilkii waxaynu la soconnaa si sharci darro ah in loo magacaabay eh, guddoomiye maxkamad sare marka ku tumashada sidaa loogu tumanaya sharciga ee lagu ururinayo awoodihii kala madax bannaanaayee dalka ee kala ahaa awooddii baarlamaanka eh, oo sharci dejinta awooddii eh, fulinta oo eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo awooddii garsoorka ee la rabo in la isugu milo markaanu aragnay in waxaasi ay yihiin wixii dalkeennu u burburay ee eh, ina dhaxalsiiyey eh, aafada maanta aynu ku dhex jirno waxaa noo ekaatay in madaxweynuhu uu fudud yahay oo aan impeachment ka keeno ummadda soomaaliyeedna ay nala ogaato inteeda badan in ay nala og tahay waxyaalaha uu ku kacay waxaa ka mid a walaalayaal eh, eh, sababaha aan impeachmentka uga keenay ama ama xilka qaadista iyadoo madaxweynuhu u awood yeelan waayey oo ay u suurogeli weyday inuu isku wado eh, maamul goboleedadii ay ahayd in isagu uu xukumo oo madaxweyneyaashii ka horreeyeyba ay isku wadi jireen Eh, waa ogtihiin oo hadda dowladda federaalka ee aanu ka tirsannahay laba kilomitir oo xamar ka badan afar kilomitir baanu dhammaantay inta iyadan eh, eh, xildhibaanadaha iyo en, en, maxaa la yidhahdaa madaxda qarankuba afar kilomitir baanu walaalayaal dhex wareegnaa dalka fidintii maamulka iyo isudulqaadashadii iyo isjiidistii iyo odayeyntii laga rabay madaxweynuhu is- inuu isu wado eh, xukuumadda iyo maamul goboleedada eh, meesha way ka baxday kartidaana eh, waxaanu waxaanu qabnaa madaxweynuhu oo idinkana idin cad oo aa horeba u ogeydeen in uu ku guul daraystay inuu hawshaa ka soo baxo marka madaxweynuhu markuu xilkiisi dastuuriga ahaa ee uu dalku ku maamuli lahaa uu ku guul daraystay annaga waxaa nala gudboon keliya in aanu ka keenno eh, xilka qaadis aanu ku badbaadinayno dhulkeenna iyo dekedaheenna iyo khayraadkeenna iyo ummaddeenna iyo jiritaankeenna iyo dhaqankeenna iyo diinteenna Eh, marka xilka qaadistu intaasay daaran tahay eh, waa waa waa ka
ee xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u gudbinnay annaga oo ee, muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uu noo ogol yahay tusaalaynayna guddoonka golaha shacabka ayaan u gudbinnay soo jeedintaas wuuna naga aqbalay waana la qabtay isla maanta arrintaasi sababteedii waxay tahay iyada oo madaxweynaha annagoo aada ugu xun ku xadgudbay qodobada dastuurka in badan oo ka mid ah oo kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo taas oo muxuu ahaa ku macnaysan xadgudub dastuuri ah iyada oo sidoo kale ay jirto xadgudub awoodeed ama ku takrifal awoodeed iyada ay iyada oo ay jirto ee, xadgudub ka gaabin ah ama ka tegis ah waajibaad laga rabay muddadii dheereed ee madaxweynaha xilka lagu aaminay uu dalka u hayay waxaan muxuu ahaa lagama maarmaan u aragnay annaga oo gudinayna waajibaadkeena dastuuriga ah iyo kalsoonidii shacbiga soomaaliyeed nagu doortay madaxweynihii aan iyaga magacooda ku dooranay haddii uu galay uu ku fashilmay uu gudun waayey waajibaadkii dastuuriga ahaa ee laga rabay waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadanno tallaabada shacabka uu naga doonayo oo dastuurka na faray sidaas daraaddeed iyada oo faahfaahinta iyo dukumentiga eedaha iyo tallaabooyinka sida loo qaadayo golaha baarlamaanka hortiisa laga laga soo jeedin doono aanna filayo inaad haysataan laydin qiimiyey dukumentiga oo qoraal ah oo hordhac ah waxaan idin caddaynaynaa inaan tallaabadaas saas u qaadannay ayna tahay tallaabo waafaqsan sharciga iyo nidaamka dalka u degsan iyo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya aad baad u mahadsantihiin waxaan ku dhawaynayaa kusoo dhawaynayaa ku wareejinaya xildhibaanada garbayga fadhiya ee u xil saaran inay ka hadlaan magaca xildhibaanada ku hadlaan oo soo jeediyaan
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka madaxweynaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa madaxweynaha gartaya yaa lagu beddelayaa ma ogi aryaa tanoo kale ah
waayahay kuwaas aad dhegaysaneyseen waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo mooshin ka gudbiya xilka qaadis ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo habeen wanaagsan yaan hawadeen ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad degaysanaysaan barnaamijka xulashada warsa raadiyaha cadaado ayaadna la socotaan saaxiibayaal markana haddaan fiirino wararka kooban oo ku saabsan xilka qaadista madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya warar haatan ka soo baxaya villa soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka una badan xildhibaanada wasiirada ah uu shirka socda xarunta villa hargeysa ee ku taalla xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho kulankaas ayaa ka dambeeyey kadib markii tiro xildhibaano ah ay galabta guddoomiyaha golaha shacabka u gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalk wararka qaar oo haatan soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada ay mooshin ka dhan ah guddoomiyaha morsol u gudbiyeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim moodey xaaladda caawa ee magaalada muqdisho ayaa laga direemayaa saameynta ka dhalatay mooshinka ay xildhibaanada sheegeen inay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana socdama waxaana hadda socda kulamo gooni kuwani ah kuwaasoo la sheegaya in hadeerna la gudbiyey mooshin ka dhan ah guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya wixii waraa kusoo kordha saaxiibayaal waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena barnaamijkan dambe ee soo socda ugu soo horeeya barnaamijkan haddaan ku gugajirna habeen wanaagsan yaan hawadaan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan fm ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsa warar aan helayno oon ka helayno magaalada muqdisho ayaa sheegaya tan iyo markii xildhibaanada ay sheegeen mooshin madaxweynaha ka dhanka ah waxay la xiriireen villa soomaaliya si aan arrintaas aan wax badan uga ogaano saraakiil diiday inaan magacooda aan xigano ayaa noo sheegay in ay quwado shisheeye ay gadaal ay ka riixayeen mooshinka madaxweynaha islamarkaana ay diideen inay magacaabaan dowladda balse ay ka gaabsan arrintaasi mooshinkan laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk ah ee maxamed cabdullah farmaajo ayaan la ogeyn halka uu saad waa sali oo salka uu dhiga doono wixii ku dhaa kusoo kordhaa saaxiibayaad wararkeena barnaamijyo dambe ayaa soo socda habeen wanaagsan ayaan hawdeen ka leenahay raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan qaybihii dambe waa qaybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidi dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
habeen wanaagsan ee hawdanka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa maanta oo xada ah waxa uu dhagax dhigay madxafka qarankaas oo dhowaan dibudhis xoog leh lagu samaynayo munaasabada dhexdhigaas ayaa waxaa ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka maaliyadda wasiirka boosta iyo mas-uuliyiin kale madxafka qaranka ayaa dhowaan maamulka gobolka banaadir waxa uu ka raray dad shacab ahaa oo deganaa tan iyo babarkii dalka ee dagaalada sokeeye ay ka dhaceen madxafka qaranka ayaa madaxda dalka waxa ay dhowaan sheegeen inuu ka mid noqon doono goobaha dowladda ee lagu dhisayo barnaamijka isxilaqaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa halkaas ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya socdaalka maanta iyo dhacdhigan waxa uu uga dhigan yahay bulshada gobolka banaadir
mar kale dhammaan degmooyinkii halkan ka soo qayb galay ee, warta nabadda xamarweyne boondheere iyo waa beri iyo dhammaan bulshada kaleba waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin aad iyo aad idinkaga mahad celinayna kasoo qaybgalkiina aad iyo aad. sidoo kale maamo shamso iyo kooxda fankana waa mahadsantihiin soo dhawaada mudane madaxweyne maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu taagannahay munaasabadii dhagaxdhiga madxafka qaranka madxafkaas oo muddo soddon sano ku dhowaad ah burbursanaa mudane madaxweyne madxafkan waxaa la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii nasiib darro annagaa gacmehayna ku burburinay madxafkan waxaa yiilay agab taariikheed ku dhow afar iyo tobanka eh, afar afar kun oo agab taariikheed ayaa yeelay eh, halkan waxaana si wanaaga ah mudane madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii eh, qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday eh, isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda soomaaliyeed dal dibkoo dib ugu dhisaan ayagoo muwaadin kasta uu ku tarsanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba quba intuu tabarhayo mudane madaxweyne maanta waa maalin taariikhi ah waxaynu doonaynaa in madxafka dib u soo celinno waxaan diyaarinay qorsho muujinayo bisha juun laba kun sagaal iyo tobanka in halkan aad nooga daafuri doontid ama xariga aad ka jeli doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyey agabkiisii loo soo dhammaystiray agabkiisii loo soo dhamaystiray oo aan rajaynayno sidaan si aad iyo aad ugu qurux badan inuu noqon doono mudane madaxweyne waxaa ka wada qayb qaadan doona barnaamijkan isxilqaan bulshada soomaaliyeed ganacsatada wasaarada badan gobolka banaadir oo aan raba si gaar ah inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha rayidka iyo gobolka banaadir ololihii nadaafadeed ee ka qaateen eh, madxafkan markii dadka laga saaray
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa kaas ahaa oo faahfaahin ka bixinaya waxyaalaha gobolka banaadir uga dhigan yahay dhexdhiga maanta madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu dhagax dhigay madaxka qaranka habeen wanaagsan ee hawdanka leenay raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan waxaa isla halkaas hal kooban ka jeedshay wasiirka boosta ee isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينة ما أنت وحاش رفض نوعا إننا نتاقلنا هي مناسبتي لك حديقة مدحفك قرنك مدحفك ومدة صدر سنة كدوادة بربر سنة مدن مدحوينة مدحفك وحالا لسي يكون يستقال مقل يسديتا يتطبطي نسيب درو أنك أكعمين كبربر لي madxafkan waxaa yiilay agab taariikheed ku dhow afar iyo tobanka eh, afar afar kun oo agab taariikheed ayaa yiilay eh, halkan waxaana si wanaaga ah mudane madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii eh, qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday eh, isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda soomaaliyeed dal dibkoo eh, dib ugu dhisaan ayagoo muwaadin kasta uu ku tarsanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba quba intuu tabarhayo mudan madaxweyne maanta waa maalin taariikhi ah waxaynu doonaynaa in madxafka dib u soo celinno waxaan diyaarinay qorsho muujinayo bisha juun laba kun sagaal iyo tobanka in halkan aad nooga daafuri doontid ama xariga aad ka jeli doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyey agabkiisii loo soo dhammaystiray agabkiisii loo soo dhamaystiray oo aan rajaynayno sidaa si aad iyo aad ugu qurux badan inuu noqodo mudan madaxweyne waxaa ka wada qayb qaadan doona barnaamijkan isxilqaan bulshada soomaaliyeed ganacsatada wasaarada badan gobolka banaadir oo aan rabo si gaar ah inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha rayidka iyo gobolka banaadir ololihii nadaafadeed ee ka qaateen ee madxafkan markii dadka laga saaray aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin ugu dambayntii mudana madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa
wasiirka boosta isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayuu kaasi ahaa oo ka hadlay dhexdhigii maantay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka dhagax dhigay madxafka qaranka magaalada muqdisho habeen wanaagsan yaan hawada aan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan waxaa ugu dambeyn halkaasi hadal kooban ka jeeshay maxamed cabdullah farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya si isxilqaannimaha bulshadu ay ku samaysatana waa taariikh kale aad iyo aad waan kuu soo dhaweynaynaa mudan madaxweyne aad iyo aad u mahadsantiin
waa mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho markana waxaan siinayaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ahna gudoomiyaha guddiga loo xil saaray dib u soo celinta ama dhisidda madxafka qaranka isaga ayaana madaxweynaha ku soo dhoweyn doono mudane injineer cashur soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا وزيرة halkan jooga gudoomiyaha gobolka banaadir mas-uuliyiinta kale dadweynaha fanaaniinta ciidamada ammaanka sugaya shaqaalaha wasaaradda boostada iyo gaarsiinta dhammaan waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan madaxweyne maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu taagannahay munaasabadii dhagaxdhigga madxafka qaranka madxafkaas oo muddo soddon sano ku dhowaad ah burbursanaa mudan madaxweyne madxafkan waxaa la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii nasiib darro annagaa gacmaheenna ku burburinnay madxafkan waxaa yiilay agab taariikheed ku dhow afar iyo tobanka afar kun oo agab taariikheed ayaa yiilay halkan waxaa nasiib wanaag ah mudan madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo ahaa iskutashi iyo in ummadda soomaaliyeed dal dib ugu dhistaan ayagoo muwaadin kasta uu ku darsanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba quba intuu tabarhayo mudan madaxweyne maanta waa maalin taariikhi ah waxaynu doonaynaa in madxafka dib ugu soo celinno waxaan diyaarinnay qorsho muujinayo bisha juun aauaaaoanka in halkan aad nooga daafuri doontid ama xariga aad ka jari doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyey agabkiisii loo soo dhammaystiray agabkiisii loo soo dhammaystiray oo aan rajaynayno sidaan si aad iyo aad ugu qurux badan inuu noqon doono mudan madaxweyne waxaa ka wada qayb qaadan doona barnaamijkan isxilqaan bulshada soomaaliyeed ganacsatada wasaarada badan gobolka banaadir oo aan raba si gaar ah inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha rayidka iyo gobolka banaadir ololihii nadaafadeed ee ka qaateen madxafkan markii dadka laga saaray aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ugu dambayntii mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhowaynayaa inaad noo dhagax dhigtid madxafkan qaranka oo lagu keydin jiray taariikhdii ummadda iyo dalka soomaaliyeed mudan madaxweyne ku soo dhowow
jooga oo uu hogaaminayo injineer canshuur gudoomiyaha gobolka banaadir howlwadeennada ee warta nabadda iyo boondheere iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kaleoo halkan joogta waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa marka hore allah mahad iska leh oo suurtageliyey inaan maanta halka isugu isugu nimaadno dhagaxdhiggan iyo waxaa mahad leh dhallinyarada soo qaban qaabisay oo uu hormood ka yahay guddoomiyaha isxilqaan oo halkan nala jooga iyo guud ahaan howlwadeennada kale oo ka qayb gala maalin walbaba barnaamijkan ololahan isxilqaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horreeyaan ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dibudhiska dalkiis fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilaawday dalkan waa duminay gacmaheenaan ku duminay siduu wasiirka sheegay yaa dhisaaya yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaalo shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaalo helno inta dalkeennu saan u burbursan yahay mise annagaas ku tashanna annagaas xilqaanna fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhoweydna aan u bilaawnay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaah yidhahda aan ku xujinayno laabreriga hadduu eebbe yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaah yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tushanayno dalkan wuxuu ku dhismay dalkan wuxuu ku dhismay dhaqaalo soomaaliyeed iyo dhidid badan oo la geliyey haddii aan doonayno inaan dib u dhisno dalkan intii iyo in ka badan inaan gelino weeye maxaa yeelay burbur yaa dalkan soddon sano iyo in ka badan iyuu ku soo jiri oo gacmaheenaan ku burburinay macnaheedu macnaheedu maaha wax cusub inaan dhiseenno wixii burburay yaan dib u dhiseennaa macnaheedu waxa weeye waa ka kharash badan tahay waxa weeye waa ka effort badan tahay waa ka juhdi badan tahay waana ka dulqaad badan tahay saas darteed waxaan rabaa qof walba oo soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeenna dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisanno hadduu ilaaha yidhaahdo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa ugu dambeyntii ka hadlaya dhagaxdhigga maanta la dhagax dhigay xarunta madaxafka qaranka ee magaalada muqdisho habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii saqaynaaye xeraalyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daar ayaa sheegay in bishii hore ay xeraalaanta gudbisay afar kiis oo la xiriira musuq maasuq inta badan ay ku guulaysteen wuxuu sheegay inay jiraan caqabado fara badan ay kala kulmaan intii hawshaasi kiiska musuq maasuqa ay ku jireen dad ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha ka mid ah labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya bishii hore xafiiska iyo xamti dhowrka oo wada jira waxay gudbiyeen ilaa afar case oo corruption ayay maxkamad geeyeen afartiin way ku guulaysteen xukun baa ku dhacay waa bilow laakiin afartaa case intaan gacanta ku haynay challengesku xadku ka baxsanaa runtii waa dhimbil dab ah adoo gacanta ku haya wuxuu bressureku ka imaanayaa shacabka oo dacaayad iyo been iyo waxaan jirin iyo qofkaasi qabiil baa loo eryanayaa iyo qofkaas waxaa loo haystaa muxuu ahaa ii sheegay hebelay col ahaayeen iyo laleeyahay waa shacabki haddaad baraha bulshada fiirsid waa madaxdii qaranka oo kula dagaala waa waa xildhibaanadii meel laga galaan la waayo run markaan sheegno garsoo waxaan laga corruption lagula dagaalami karin perceptionkan ay mujtamacu qabaan oo ah in laga bedel u baahan sidaa darteed waxaan codsanaynaa in wacyigelin badan oo oo mujtamaca xaggiisa ah iyo mas-uuliyiintaba noocay doonaanba ha noqdaane inay arrintaas ka qayb qaataan oo runtii aan meel uga soo wada jeysano haddii la rabo ay ficil naga tahay dhab naga tahay inaan corruptionka aan la dagaalano khaladaad waa la arkayaa marka hawshaa la wado maxaa yeelay waa howlo nagu cusub marka khaladaadka iyo turunturooyinkaasi way saxmayaan day by day yani si gradually ah ayay u saxmi doonaan haddii aan la idmo
xeraalyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daare ayuu kaas ahaa oo ka hadlayay musuq maasuqa iyo sidoo kale kiisas maalmi waa bilii lasoo dhaafay ay geeyeen maxkamadda dalka soomaaliya habeen wanaagsan yaan hawada aan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaane wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa maanta go'aamiyey in xilligan wixii ka dambeeya aan xabsiga la geyn doonin xubnaha ka tirsan al-shabaab ee howlgalka ciidamada xoogga dalka ay ku qabtaan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareegaas daar aadan cilmi indha qarshe oo warbaahinta la hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhowr waa dhowr al- mar al-shabaab farsama iyo degneyno isugu jireen ha yeeshee ay ka biyadiideen
waxaan ee taliskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaasha ralla hadda dhegeystayaashkaas oo noo socda waa kan codka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixinaya digniinta ay u dileen iyo sidoo kale sida ay- ay al-shabaab uga falceliyeen
waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kula dardaarmo oo maxaa ku yidhahdaa waa ognahay qofka soomaaliga ah ee annagu aan ka mid nahay dilka nin kaloo soomaaliya wax sahlan naguma aha annaga ayaga la mid ma nihin dhaqanka ay ku dhaqmaan lama dhaqanno wax badan baa naxariis noogu jiraan naxariista nooga muuqata aad aragtaan waa kuwa xabsiyada ka buuxa al-shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socda inta soo qabanaan xabsi geyna waxaan u malaynayaa in hadda mar- marxaladda la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo oo asagu u dareemo maxaa yeele asagu diidan yahay soomaalinimadii wanaaggii horumarkii ummadda soomaaliyeed hadduu asagu diiday in la taabsiiyo marka dhibtu xanuunku dhibtay leedahay dha- dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibtu leeyahay in la taabsiiyaa lagama maarmaana waxaana dhammaan xoog dalka soomaaliyeed ku amraya naxariista aan micnada lahayn in laga baxo inaan u soo jeedsano inaan isku daafacno tusno al-shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin inaan tusno maxaa yeelay wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan waar kasta waxaan ku fakeraynay war ma layn karno wiilasheenna war wiilasheenna yara la habaabay ma layn karno laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen dee khasab baa waxay nugu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen waa ku khasbanna inaan tusno ayagaa nugu khasbay annaga ma aanan rabin ma rabin nin soomaali inaan dilno laakiin khasab baan ku noqonay marka inaan dilno ninka soomaaliga ah ee ummadda soomaaliyeed kasoo horjeeda khasab bay noqotay khasab bay noqotay waana sufulinaynaa waxaana ballan qaadaynaa si adag aad iyo aad gacan adag inaan ku qaban doono hadda wax ka dambeeya marka ayagana ha u diyaar garoobeen naxariis way naga dhammaatay
habeen wanaagsan yaan hawada aan ka leenahay raadiyo cadaado ayaa dhegeysaneysaan barnaamijka xulasha wararsa raadiyo cadaado ayaa dhegeysaneysaan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayuu kaas ahaa waxaasna halkaasi ka hadlay oo kulankaasi ka qayb ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya
waxaan ee taliskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga oo wada socda ee go-aano meesha ay ka qaateen oo ah in dadka nabaddiidka ah runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxaa cabdulaahi farmaajo dhowr mar ugu baaqay inay issoo dhiibaan ee cafisna la siinayo ay u hoggaansami waayeen in wixii hadda ka dambeeya ee dagaal bacan ee naga dhexeeyo oo la iska celinaayo aanan ka yeelinin inay maalin walba dadka laydka u ah ama berigmageetada u ah ummadda soomaaliyeed ay mar walba laayaan ee meel cid ay ku laayaan ee shacabka laayaan ee gabdhaha laayaan ee carruurta laayaan oo ciidamada laayaan cid ayaga ay u harsan yihiin ama ay u aabiyeelayn aysan jirin in la iska celiyo ee runtii maanta ee geeridooda waxay na- na gelisay dhiiri dhiirigelin ayay ay ay nagu samaysay iyo waxayna tustay ee arxamlayaasha naxariis daradooda iyo meeshay gaarsiisan tahay insha allahu tacaala waqti dhow ee way soo dhammaanaysaa dhibaatada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay sabir iyo imaan allah naga siiyo insha allahu tacaala agoontii ay ka tegeen siduu taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu sheegay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhaqan ay leeyihiin sarkaalka ama sarkaal xigeenada waagii hore iyo haddaba waxaan lahaan jirnay ee xaruun ee runtii lagu xanaaneeyo agoontaas sidoo kale ee ee agoontii ay ka tageen ee anagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba in daryeel ee runtii ee la siin doono aysan tabi doonin aabayaashooda ay ay ka tageen aad iyo aadna waa u mahadsantihiin ee wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xasan cali maxamed oo loo yaqaan amar dambe ayuu kaas ahaa habeen wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay qaybi ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarna saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan si kasoo noqon raadiyaha cadaado idinka soo gaarayaba habeen wanaagsan ayaan hawada in kalen saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinka qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sii saqaynaaya war ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal laga fuliya deegaanka waa meel duleedka ka ah degmada balcad ee shabeellaha dhexe lagu dilay xubno saasiro oo ka tirsan al-shabaab qoraal lasoo dhigay barta twitterka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay leedahay ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi laga fuliyo deegaanka leyra basro ee duleedka galbeed ka xiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana lagu fuliyey lix xubnood oo ka tirsan al-shabaab isagoo gacantaasi waa gacanta lagu dhigay sargaal hogaaminaya howlgalkaasi howlgalka ciidamada amniga fuliya ee deegaanka basra ee duleedka galbeed ka xiga degmada balcad ee shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay lix xubnood oo al-shabaab ahaa xubintii madaxa ka ahna waxaa la sheegay in howlgalkaasi lagu qabtay oo ciidamada xoogga dalka ay qabteen sidoo kale hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa in xubnaha la beegsada ay qorsheynayeen inay weeraro ay ka geysteen magaalada Muq- caasimadda ah ee muqdisho walow aysan soo bandhigin magacyada dadka xubnaha la dilay iyo kuwa lagu soo qabtay howlgalka laga sameeyey duleedka galbeed ee degmada balcad deegaanka leyra basra marka laga soo tago warka ka soo baxay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa warar ay heshay ay helayso warbaahinta waxa ay sheegayaan in howlgalkaas uu yahay oo qayb ka ahaa duqeymaha dhinaca cirka ahaa oo diyaaradaha dagaalka maraykanka ay fu- ay ka fuliya deegaanka basra ee duleedka degmada balcad iyo gobolka shabeellaha dhexe habeen wanaagsan hawada aan ka leenahay ku soo dhowaada xubintii aad ku xiisaha badnay kalamaan
nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kaalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay maad tidhaahi horta sheekadahan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby
kofi beyb saanay ilmaha uga qoslisa maha miiska fadhidiin mase maanta waa taqaaniin maanta maalin allugu wax maalintii kala macaashka war waa maalintii mooshinka war maanta waa maalintii dabeeqada dhadheer la dhisinayo war waa maalintii maaliyadda maanta war naga tag waa maalintii isxilqaane waxba ma ogidin waa maalintii muranka iyo khilaaf waxaasoo dhanba maahe maanta maanta maanta musuqyo maasuq maanta maanta maanta maanta waa maalintoodii maanta maanta maanta maanta maxaad sugaysaan maanta carabku waxay tidhi kulli yoom mushciib innaga oo ka duulayna maalintan weyn waa in la xidhaa dhammaan cid kasta oo maanta lug ku yeelata musuq maasuq muslinkii garaad lihi ma cuno maal dad leeyahay nin kastoo macaansanahayo waa mur iyo dhiig musuq maasuq iyo beentu waa meherad shayddaan waxaan maqli jiray malabsiga ha baranina maatada ha qadinina xeryaha ha marinina warmaahayna waxay ahayd hays oran cidii kuma arkayse afka buuxso aryaadhaha array in koolba arya heesaysaad u qabtaa kalamaanay soomaali waxaan dhihi lahaa inta dabina noo miliqsanee marinka noo daadsan isxilqaanka loo maadsanye waa masaxayaaye meel inaan ku heesasanaa maanta noo furane u midooba danihiinna waad maqlin doontaan
waa u qaylaaye ha iska ruugin bariiska afka buuka xabannee ballan baan ka lahayne baryaqaadkana jooji baarka caara ku goyse warnimayo burhaan diini baa gabiyey waxaana uu yidhaahdeen baasta ruugaya ama si kale wax u budeeyaaba walle badar jaceylkaan u qabo beesa waa u huriye warninkaas axambuur muulu dhashay asagaas ka meeraxan jiray aryaadhaha beriga walah lala yaabayaan arkay waxaan arkay amison oo kalamaan dhegaysahaysa waxayna ugu jecel yihiin salaad mugow leeyahay ka warrama mugaase inya qoslaanay waxay leeyihiin very fantastic very fantastic bedel bedel bedel war maxaa la bedelayaa jeebkuu ka weynaadayee bedela mid la ekaan kan la bedelaw keedana waa aryaa joog beriga show wax bedel haddaad istiraa'adees bedelaya ka joog warnimada war ma haysaane guddoomiyihii lagu kalsoonaan jiray oo baarlamaanka wuxuu yidhi baarlamaanku waa inuu noqdaa hay-ad madax bannaan oo shaqadeeda gudata far iyo lugna aan lala soo gelin arwarkaaga waxaan u fahmay guddoomiyuhu dhuxul dambas huganow ahay amaad ku rogsata xaakulaylahe war guddoomiyaha kalsoonida maa lagala laab qaysame xabdiiriye waxay tidhi libaax laba maaha hubanti hoodaadana way tidhi marka khayra la iskuma taaga odaga see wax ka yihiin libaaxnimaan aqoon baa lax ka rita wariyaasan libee kun binaankale aragaasan libee badeed gordaasan hasiis un muudow muudohaye muudohaye libaaxbadeedka dhegihiisanba qaasha ku jecelahay war khadiijo maxamed deeriyo baarlamaanka la kala safatay waxay tidhi guddoomiye mudday waa guddoomiyaha akhlabiyadda ee baarlamaanka waa la kala safatay yaa kadiija iyadu megeg badana meeqa qofay naqatay cabdinuur wuxuuna yidhi nabad iyo kala dambayn farmaajo noogama horray aryaa cabdinuur ka qaldantaye yaa noloshiyow ka tegee inkastoo wax qayb iyo wanaag lagu walaaloobo woodkana la galo waayahan laysma waafaqo wakhtigan khilaafaadku waa lagama waayaan xilka lama walwaalaan ninkay shala ku waabeen iyagii wakiishaa dantiyo wiiqa taladii warlanya warkay dhagansooy dhibdhaab inoada dhonkata inoada dharbaanta walba mayshala dhaanta dhawdhawmadyada erta nimankun mis dhaama doonaan ururka alhabaab caradheeri aaggiisa waa joog waayeena la yidhi waana ka soo habaabayaan kolleyba war galmudug madaxweyne ku-xigeenkii khilaafay u dooran weyda waa la beeniyey war taliyaha xoogga inla qarsho wuxuu yidhi al-shabaab sabab u xishoonayni aan u xishoonayni nafta inoo keenan uu yidhi hadda ka dab ninkii howlgal aan ku qabanno wax la soo wadaa malayo bartaas ayadaa lagu toona warlaanku hata ka hor isbaarilan dhikadii shaatiga likusiibi sarwaalka likusiibi kastuumadiisa lan dhaafi wallaahi baan ku dhaartay haddii kastuumadayda ay taaban lahayn tii ku dhihi laheed yaari
kiigkaas amisoomtu aaday uga heleen war kumaandoos tii danab iyo maraykankii isla soco jiray basdhay dusha uga soo degeen xarrakadii oo cashaynaysa ayaa dusha looga soo degey haddahe waa lagu casheeyey waa lagu casheeyey war wax ma reebeen midkii la lay waayey waa la soo waday isagoo nool warne waxaan la yaabay maalin kasta waxaan maqalnaa amiiraa la soo qabtay mana aragna marka dadka ma la dhunjiya waariyaha sargaal baa laga dhigaa ee isagoo fooneeyo wata yuunan kaa hor imaanin war anuu jilacawliinta ku cabaa warnimayow dil xanuun badan baa dhacay maanta oday waayeelo bay bastoolad ilmihii inta kala daba yimaadeen madaxa kaga togteen kadibna gabar yaroo lix jir oo u dhaloo la socotaa ooyday ayadiina waa toogteen masiiba alla ku rid hadda ayadoo dhaawac adag ee xisbitaalka taallaa baa layidhi war madaxweynuhu meesha uu dhagax dhigay waa masxafkii qaranka maktabaddana waa u socdaa la yidhi waar golaha abwaanadu meesha maanta ay dhismaheeda ka qayb galeen waa tiyaatarka qaranka tiyaatarka dhisidiisa waa laga qayb galee dumintiisa ayaan laga qaybgelinhe war gudoomiya aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi kismaayo wuu ku soo daahaya booyo maxay sawxu jiraan madaamiyaa ku dhaga adkaaday cabdi xaashi haddii loo dhaga fududaa lahaa dalka waxba kama hallaabeen waa dhismi lahaa intaan haysanno waa yeelada cabdi xaashi oo kale waayi mayna dad wax noo tilmaamo oo na tusaaleeya mudan oday hobisan gadari lahaytan odi jawaari asiin rooga fadi war xeer ilaaliyihii qaranka ee lagu kalsoonaa wuxuu yidhi dad badan baan musuq u soo qabannay laakiin madaxdii dowladda iyo xildhibaanadii baaba ka daba ordayaba yaxaa looga daba ordi waayo beriga waa maalinta musuqa maanan idin dhihin war musuqeennu maalin maahane waa maalin kasta waar four point five baan ku qaybsanay nin walba qaybtiisa ha qaato adigo qaybintaas taas haytee xildhibaankeeda hirkortereed aryaa dadkan muqdisho jooga nimcooleyday ka mid yihiinaan u maleeyey yaa ma leeska ruugaa uun maxaa loo ruugi waaye ma taahaane waaryaa meeqaan cabaadayna waa nala maqli waaye wardheg waldhegas yeena dhaayo war argaanba male waryamusal waa runtiis waa runti dhegaayo dhug baa lisiiy
korkaagu heesu soo kude
aad iyo aad ay umahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan saaxiibayaal markaan haddaan fiirino war wax ka soo kordhay mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan gudo axmed cali oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in magacooda laga been abuurta islamarkaana uu xildhibaano qarandubis ah ay wadaan sida uu hadalka u dhigay halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah xildhibaan sheekh shaaxir sheekh maxamed waxaan ka caddaynayaa washinka oo mabadbintida la sheegay in laga keen madaxweynaha oo magacayga ku jira la sheegay aniga beri baan ka ahay kuma jiro waa laga been abuurtay sidaa awgeed aniga beri baan ka ahay caalam saxaafaddii waxaan u caddaynayaa iyo bulshada soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa inaan arrintaasi aniga aan beri ka ahay wabilaahi tawfiiq
bismillaah halka waxaan ka caddaynayaa anoo ah xildhibaan gude axmed cali mooshinka la leeyahay waa la gudbiyey inaanu shuqul ku lahayn ogeyna aanan saxiixinna oo laga been abuuranayo waxaan u sheegayaa gruubka qarandumiska ah inay xildhibaanada beenta ay ka sheegayaan joojiyaan waxaanay wadaan la joojiyaan waddanku waxa la rabaa inuu horumar u socdo dowlad baa iminka noo iftiintay waxaan rabaa inay waxaan ay wadaan qala- qaba- qaba- qallaasahana ay wadaan inay joojiyaan kumana jiro
waa tahay habeen wanaagsan yan hawada ayaan ka leenahay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayay kuwaasi ahaayeen oo ku kala qaybsamay mooshinkii maanta laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya sheegana in laga been abuurtay oo xildhibaan qaran duufis ah ay magacooda ay ku been abuurtaan habeen wanaagsan yan hawada ayaan ka leenahay qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarinayay kusoo dhawaada heesta bilowga barnaamijka ayda ballan qaaday
heshiilan hodanka la heshii karayna shirkiilan hodanka la heshii karayna warku habaryaraade hadhamaade reerkiilan hodanka reerkiilan hodanka la heshin karayna
hadalku xayaaraade ku hadhammaade hodiyo barwaaqaba waa guur hagaage hadalku hayaaraade ku hadhammaade hodiyo barwaaqaba waa guur hagaage waxaad ku aaminaysana waan heli karaynaa waxaad ku aaminaysana waan heli karaynaa Ah, hob iyo dhibaataba wakala ha keene Obiyo dhibaataba wasala hakeene hadal ku hayaalaade ku hadhammaade horta hawsha ila qabo horta hawsha ila qabo wana shiin karaynaa
heestaasi sidoo jirka ugu looqeynayeen saynax xaaji cali baxsan iyo sidoo kale cabdikariim maxamed qowdhe waxay gabagaba u tahay barnaamijka caawa soo saaran la socodsiin anigoo xasan farsamada iska lahaa saaxiibkay cumar axmed ibraahim cumar saxayfa intaas ayaan kusoo gabagabanay tan iyo intaan barnaamijkan dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh hadalku ha yaraadin ku ha dhammaadin awen waa qiyaamo layskuma halin hadalku ha yaraadin ku ha dhammaadin awen waa qiyaamo layskuma halin وهدينايا قلبولها كبوي وهدينايا قلبولها كبوي أنا وحن كبقيا ودرد مديني أنا وحن كبقيا ودرد مديني وركو حبر يرادي وها جمادي غيركي لن هدنك غيركي لن هدنك نهشي كرهنا
hadalku hayaalaade ku ha dhammaade waan hubaadaadaa idin hadanku hawayne ku hayaalaade goolku ha dhammaade waan hubaarago idil cadanku han weyne Wanna shoot karayna